alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak عlى nabiyina mxamedi wعlى aalih وsaxbihi wslm wbacd acuudu biاllahi الsamiiع اlcliim min الshayطan الrajiim qaala اllahu tacaalى falaa uqsim brab اlmashaariqi wاlmagaaribi ina laqaadiruuna عlى an nubadila khayra minhm wma naxnu bimasbuqiin waxaynu ku soo jirnay tafsiirka suuratu sa'ala saa'il waxaan soo haynay inuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala kallaa ha ka joogeen waxaa ina anagu khalaqnaahum waxaan ognahay mima ya mimaa ina khalaqnaahum waxaan ka abuurnay hum iyaga waxaan ka abuurnay mimaa wixii yaclamuuna ay garanayaan oo hadda waxaa weeyaan dee min maa-in daafiq baa laga abuuray manida waa la yaqaanaa iyagoo wax iska liitaa oo dacafo ah oo aan waxba awooda lahayn ayaan abuurnay rabbi tabaaraka wa tacaala taa dabadeed wuxuu yidhi falaa uqsimu falaa uqsimu ey fa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa birabbi lmashaariqi qorax soo baxyo rabbigeedaan ku dhaaranayaa rabbi isagaa isku dhaaranaya iyo walmaqaaribi qorax u dhacyo meeshay qoraxdu u dhacdo ayaan ku dhaaranayaaye innaa annagu haddaan rabbi ahay rabbi weyne ahay laqaadiruna waa awoodnaa waxaanu awoodnaa calaa an nubadila inaanu bedello ku soo bedello kuwaa gaalada ah khayran kuwa ka khayr badan minhum iyaga kusoo bedello intaanu iyaga halaagno baabino iyaga intaanu halaagno oo baabino inaanu kuwo ka khayr badan ku soo bedello taa iyadaa ayaanu awoodnaa wamaa naxnu anakuna ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga dheeraynayo ma nihin kuwa macnaha la caajis gelinayo oo laga fakanayo o laga baxsan karayo ma nihin ee awood baanu arrintaa iyadaa u leenahay rabbi waa dhaaranayaayo falaa uqsimu ey fa uqsimu laada waan soo marnayo waa lita'kiidi nafyi qasamkaay ka hormartaa dhaartay ka hormartaa tafsiirka oo u badan yihiin mufasiriintu waa sidaa inay yidhahdaan waa zaa'idatun lita'kiidi nafyi fa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa birabbi lmashaariqi mashaariqda waa jamcu mashriq mashriqna waa meesha ay qoraxdu ka soo baxdo ama wax ka soo baxaan kolka qur-aanka waxaa ku soo aroortay marna iyadoo laleeyahay almashaariq waalmaqaarib labadaba la jamcinayo iyo iyada oo la musaneeyey oo rabulmashriqeyne wa rabulmaqribeyne laba maqrib iyo laba mashriq laga kala dhigay kolla waxaa soo aroortay iyadoo mufrad ah rabulmashriqi waalmaqribi mashriq iyo maqrib marka maxay kala yihiin saddexdaasi marka la yidhaahdo rabulmashaariq oo kale hadda sidan oo kale ah waxaa loo jeedaa qoraxdu subax walba meel bay ka soo baxdaa subax walba macnaha waxay leedahay sanadka oo dhan marka la eego ee soo bax soobaxyadaasa marka laysku jamcinaya dhicitaan galabtii ay naga qarsoomaysana way leedaho dhicitaanadaasaa laysku jamcinaya rabulmashriqeyni walmaqribeyni marka la yidhaahda laba laga dhigana xagaagii iyo jilaalkii baa kala duwan oo matalan ba xagaagii oo kale qoraxdu waa taasoo ayna dul maraysaa jilaalkiina waxay naga maraysaa dhinac kale oo xaggaas iyo waxaay maraysaa ma garanaysaa galbeedka africa iyo xaggaasay kusii beeganta koonfur africa marka marka dhinaca laga eegana waa sayfka ama xagaaga iyo jiilaalkana waa laba mashriq bay kala tahay marka mashriq iyo maqrib laga cabirana waxay noqonaysaa bari iyo galbeedun marka jihada laga eegayaao haddii xagga bari la eego qorax ka soo baxaysana waa mashriq haddii xagga udhacaysa la eegana waa mashriq saas daraaddeed aayaadku iska hor iman maayaan rabbi wuxuu leeyahay uqsimu waxaan ku dhaaranayaa birabbilmashaariqi qorax soobaxyaal rabbigeedaan ku dhaaranayaa isagaa isku dhaaranaya iyo walmaqaaribi qorax udhacyaal rabbigeedaan ku dhaaranayaayo inaa annagu laqaadiruuna waa awoodnaa oo waa karaynaa calaa an nubadila inaanu bedello ku soo bedello khayran kuwa ka khayr badan minhum minhum iyaga ka khayr badan oo in tatawallow yastabdil qowman hayrakum haddii aad jeesataan waxaa laidinku soo bedelayaa inta ilaahay idin halaago kuwa idinka khayr badan uma laa yakunuu amhaalakum idinkoo kale idinla mid noqon maayaan wamaa naxnu anaguna ma nihiin bimasbuuqiina kuwa laga dheereeyo oo macnaha la gaari karaynin oo la halaagi karaynin ee awood loo lahayn kuwaa ma nihin ee awood baan u leenahay buu rabbi leeyahay fadarhum fadarhum ka tag alfaa litafriic macnaha haddii ay arrintu sidaa tahay oo ay caddahay inaanay naga dheerayn karaynin cadaabtooda aanu dib u dhignayna macnaheedu inaanay ahay inayna cajis geliyeen oo aan awood weynay laakiin xikmad kale looga jeedo arrintu haddii ay sidaa tahay fadarhum ka tag marka iska daa yaquuduu ha dabbaasheen baadilka iyo waxay ku hadlayaan ha ku hadleenoo ha iska dabbaasheen wayalcabuu ha ciyaareen ciyaartan iyo waxaanay ka shaqaynayaan ha ka shaqeeyeen xataa yulaaquu ilaa ay ka gaadhayaan yowmahum maalintoodii yulaaquu kala kulmayaan macnaha ay ka gaadhayaan xataa yulaaquu ilaahay ka gaadhayaan oo kala kulmayaan yowmahum maalintoodii alladii maalintaasoo yuucaduuna loo ballan qaaday ama loo yaboohay ayib oo taasi waxa weeyaan waa tahdiid oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay waxaa ka dambeeya sii sheegayo waxaa ka dambeeya sii sheegayo fadarhum ka tag yaquuduu ha ciyaareen ha yaquudu cafwan ha dabaashen khaada waa dhex galay wey markaad wax iska dhex gasho had iyo jeer qofka aan ilaahay ka baqaynina hadalkiisa waa aragteenoo istob ma laha nacnacnacnacnadaas ku hayaayo wax alla wax lagu qoslo iyo wax bannaan iyo waxaan bannaanayn iyo dembi kabiira iyo wax walba waa iskaga hadlayaan qur-aankay wax ka sheegayaan nebigay wax ka sheegayaan ilaahay bay wax ka sheegayaan qiyaamay wax alla waxay dooraan ya fadarhum ka tag yakhuuduu ha dabaasheen wayalcabuu ha ciyaareena xataa yulaaquu ilaa ay la kulmayaan yowmahum maalinto maalintoodii maalintoodii waxaa loogu idaafaynayaa maxaa yeelay waa maalin la abaal marin doono oo ay la kulmi doonaan wixii ilaahay u diyaariyey iyo hoog ah oo ay la kulmi doonaan ciribta ka dhalanaysa dabaashooda iyo ciyaartooda waxay baadilkasta dabaalanayaan alladii oo maalintaasu yuucaduuna loo yaboohayo loo ballanqaadayo yowmahum maalin yowma maalin ay la kulmayaan ka bedel oo yoomkaa hore ka bedel yulaaquu ficliyo faacil yowma mafcuul bihida kaa hore waa mafcuul bihi oo daraf maaha marka yowmkan dambena daraf ma noqonayo mafcuul bihiga hore ayuu bedel ka yahay yowma maalin ay la kulmayaan waxay la kulmayaan maalin yakhrujuuna ay ka soo baxayaan min alajdaasi qabuuraha ka soo baxayaan xabaalaha iyo xawaaladii ay ku aasnaayeen ayay ka soo yaacayaan jamcu jada jadana alqabru weeyaan jada qabriga ayaa la yidhahdaa xawaalka yowma maalin bay la kulmayaan yakhrujuuna ay ka soo baxayaan min alajdaasi xawaaladoodii ay ku aasnaayeen siraacan xaalayhiin kuwa degdegaya oo ordaya baa markii qaylada ay maqleen ee suurka lagu afuufay ayay budh soo odhanayaan kaannahum waxaad moodaa yuufiduuna inay ku ordayaan oo ku degdegayaan ilaa nusubin wax la taagay oo cibaado loo taagay nusubku waxaa weeyaan waa wax un la taagay oo ay ma nusiba lilcibaadati min duuni illaah waa sanam iyo maallo taallo timhaal wax meel laga taagay oo ay caabudaan oo dadku ay ku yaacaan weeyaan marka xafs xafsa can caasim qaariga maaragtay xafsa ee caasim ka warinaya laba qaari waa kale qaariga xafse ah iyo cabdullaahi ibnu camr qaarigii reer shaam ayaa waxay akhriyaan nusub nusub bidami saadi quraada inta kalena waxay akhriyayaan nasbin nasbin bay akhriyayaan oo nasbigu waa maxay macnaha kaannahum waxaad moodaa yuufiduuna inay ku ordayaan ilaa nasbin mid la taagay calam meel laga taagay calam calam bandiirad meel laga qotomiyey caalamka marka caalamka la isku urursanaya lagu yaacayo alcalam almansuub caalamka lafkiisana waxa un loo taagay cibaado ilahay qayrkiiy wax la mida marka labada qira waa isku mid macnaheedu maadaheedu waa isku mid wax la taagay oo meel taallo laga taagay oo laga qutumiyo oo kale ayay xaggeeda u yaacayaan kaannahum waxaad mooddaa yuufiduuna inay yaacayaan oo ordayaan ilaa nusubin wax la taagay sanam iyo wax meel laga qutumiyey khaashicatan xaalay tahay mid ay dullaysan tahay ayay soo ordayaan oo soo baxayaan absaaruhum indhahooda araggooda waa dullaysan yihiin oo dulli baa ka muuqdaa tarhaquhum waxaa daboolaysaa ficilku waa rahiqa macnaa calaa wasni taciba rahiqa yarhaqu tarhaqahum waxaa daboolaysa oo dusha ka saaran dillatun dullinimo dullinimaa dusha ka saaran daalika kaasi aladii alyowmu daalika kaasi alyowma maalintii weeyaan maalinta arrintaasi dhacaysa ee xabaalaha ka soo boodayaan ay sidii wax meel ku cararaya ku yaacayaan meel laga taagay indhahooduna ay dullaysan yihiin daalika kaasi alyowmu maalintii weeyaan alladii yoomkaasoo kaanu ay ahaadeen yuucaduuna kuwa loo yabaho oo loogu ballan qaado aayadaha waxay caddaynayaan xaalka ay ku sugan yihiin gaaladu markay xabaasha ka soo baxaan qabuuraha ka soo baxaan exweelada ka soo baxaan oo waa maxay meel gaara bay ku ordayaan jiha qurhayna haystaan jihooyin kala duduwan ma socdaan jiha mucayanay ku ordayaan waana jihadee waa jihaday dhawaaqa ka maqleen sida ilaahay ba u yidhi muhiciina ila daaci muhiciina waxay ku yaacayaan ila daaci meesha daaciga uu ka yeedhay suurka laga afuufay ayay ka yaacayaan yaquulu lkaafiruuna hada yowmun casr iyagoo gaaladu leh walle maalinta waa maalin adag gaaladu isleeyihiin indhahooduna waalinta iyadaa way dullaysan tahay aayado kalena waxay noo sheegayeen inay taagan tahay indho sidaa u taaganoo aad moodo inay shalal qabaan oo aan mar qura libiqsanayn oo aan indha laabanayn indhaheenna marna waa inagan isku qabanna marnaga kala qaadayne baalasha ay leeyihiin waxaad moodaa inay rabar meesha ku jira yihiin ishii ma garanaysaa magaca leyd fojariga ahayd ee artifishaalka ahayd oo kale ee aan dhaqdhaqaaqi jirin oo kale ayaad indhahooda moodaayo saasay soo taagan yihiin oo kusoo eegayeen yani mar qura indhaa laaban maayaan laa taxsabanna allaha kaafila camaa yacmalu adaalimuuna inamaa yuaakhiruhum ha u malayna ilaahay uu moogan yahay waxay gaaladu samaynayso inamaa yuaakhiruhum wuxuu dib ugu dhigayaa liyowmin maalin maalinta oo tashkhasu ay taagmayso indhuhu taagmayaan muqnicii ru'uusihim iyagoo madaxa kor u taagaya indhuhu madaxuna kor bay u taagayin laa yartadu ilayhim darfuhum indhahoodu ku soo noqon maayaan waa indho libidhsanoo xaggey eegayaan meel iyo meel bay meel daran bay eegayaan ya laa taxsabana allaha kaafila camaa yacmal aalimuun inamaa yuaakhiruhum lyowmin tashkhasu fiihi labsaar muhiciina ila daac oo ay ku ordayaan meeshii looga yeedhay muqnicii ru'uusihim laa yartadu ilayhim darfuhum waafidatuhum hawaa marka waa maalinta maalinta ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka hadlayaa oo gaalada lagu cabsiiyey oo la leeyahay bal in uun waxa ku qaateen khaashicatan xaalay dulaysan tahay absaaruhum araggoodu tarhaquhum waxaa daboolaysaa dillatun dullinimo daalika kaasi alyowma maalintii weeyaan alladii maalintaasoo kaanu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loogu ballan qaado loo yabo halkaa waxaa ku dhaaftay suuratu tafsiirkii suuratu sa'ala saa'il tafsiiru suuratu nuux calayhi salaam suuradda lagu magacaabo suuratu nuux tafsiirkeedii weeyaan wahiya makiyatu maka ay ku soo degtay suuradda waxaa lagu magacaabaa suuratu nuux waayo waxaa ku soo aroortay min awalihaa ilaa aakhirihaa bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda qisadii nebiyullaahi nuux ayaa ku soo aroortay wax ka mid ah iyo wixii uu la soo maray qoomkiisa nuuxaasina calayhi salaam abulbashar athaani weeyaan si aa ogtihiin nebi aadan kadib mar labaad isaga unbaa abulbashar ahoo ay dadka aadanuhu ku arooraan wajacalnaa duriyatahu hum albaaqiina baa ilaahay yidhio markii toban qarni kadib la halaagay qoomkiisii ma garanaysaa uu ka dambeeyey nebi aadan calayhi salaam ayaa isaga la diray waana rasuulkii ugu horeeyey ee ilaahay soo diray dadka u soo diray dadkii hore tawxiid bay ku sugnaan jireen nebi aadam iyo nebi nuux intii udhexaysay tawxiid bay ku sugnaayeen isaga ayaa awalu rasuulin ah sidii xadiiskii ku jirtay awalu rasuulin arsalahu llahu ila lbashar xadiiskii shafaacada rasuulkii ugu horeeyey ee la soo diray ee dadka loo soo diray markay dadkii ay asnaam caabudeen oo shirki sameeyeen inay shirkigaa ka tagaan oo ka fuqaan rasuulkii u horeeyey ee loo soo diray ayuu ahaa marka bal sidii wixii lala soo diray iyo wixii uu ku yidhi dadkiisa iyo wixii ay ugu jawaabeen iyo wixii markaa ay arrintoodu ku dambeysay ayay inoo sheegaysaa markaa suuraddu acuudu billahi الsamiic اlcaliim min الshayطaan الrajiim bismi illaahi الraxmaan الraxiim yaquulu اllahu tacaala inaa arsalnaa nuuxan inaa ayuu rabbi leeyahay annaga arsalnaa waa soo dirnay nuuxan nebiyullaahi nuux waa magiciisii caalamka ahaaye oo uu iska lahaaye ayaan soo dirnay ilaa qowmihi tolkii baan u soo dirnay nuuxan waa magac calam ahoo weliba acjami ah magaca calamka ah ee acjamigana waxaa lagu yaqaanaa inuu maalansarif yahay oo aan la tanwiinin laakiin nuuxan waa la taawiiniyey tanwiin baa loo yeelay maxaa yeelay waa ulaai saakinulwasad ah waa ficil ulaai iyahoo dhexduna maata ay reeban tahay oo iska fudud saas daraaddeed baa tanwiin lagu dhejiyey ilaa anagu arsalnaa waa dirnay nuuxa nebiyullaahi nuux waxaanu u dirnay ilaa qowmihi tolkii baynu u dirnay waxaa lala diray an andir dig qawmata tolka qowmaka tolkaa u dig oo antaa waxaa la odhanayaa waa mufasiratun tafsiiriye wey anta tafsiiriyadaa waxaa weeyaan jumlo ayaa daba dhacda jumlona way hor dhacdaa jumlada ho ka horeysana waxaa ku jira macnaha macna alqowl qowl macnihii laakiin xuruuftiisii aan ahayn marka irsaalkaa iyo dirirsaalkaa ama diritaankaasi waxa uu la macno yahay waxaad ku tidhaahdaa buu la macno yahay waaad oo manaha waxaanu ku nidhi macnaha bay ka dhigata waxaanu ku nidhi waxaanu ku nidhi an andir dig ayaanu ku nidhi oo la dirnay waxaad u digtaa qowmaka tolkaa u dig min qabli an yatiyahum intaanu iman ka hor tolkaa intaanu ku soo degin cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun waxguba ilaa qowmihi baa loo diray qoomku waa maxay aljamaacatu min annaas baa la yidhaahdaa alqowm haddaad maqasho waa koox dadka ka mid ahun haddii oo alqowmu keli lagu daasto rag iyo dumarkuba waa soo hoosgelayaan oo rag iyo dumarkaba waa shamlinaysa haddiise la yidhaahdo alqowmu waannisaa'u ragga unbaa loola jeedaa oo haddii lagu cadfo dumar lagu cadfo waxaa loola jeedaa ragga unbay ku dhacaysaa sida ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi laa yaskar qowmun min qowmin ragyoy rag ku jeesjeesi walaa nisaaun baa layidhi dumarna iyo dumar kale ku jeesjeesi marka waxaa loo jeedaa markaa rag qura ama sida shaacirkii uu yidhi zuhayr ibnu abi sulma ayuu ahaaye wamaa adrii wasawfa ikaalu adrii aqowmun aalu xisnin am rijaalu am nisaa aqowmun aalu xisnin am nisaa wuxuu yidhi wamaa adri garan maayo wasawfa mar dambaan ikhaal u malaynayaa adri inaan garan doono aqowmun rag miya rag miyay yihiin niman buu caayaya aalu xisni nimanka aalu xisni la yahdaa ma rag baa xale ma rag oo niman ahbaa am nisaaun mise waa naago waa ruuxu ma rag baa mise waa dumar waan kala garan doonaa buuli marka markaas oo kale oo laysku cadfo oo qowmun raggay ku dhacaysaa laakiin marka la yidhaahdo an andir qowmaka qowmkaagii u dig ama ilaa qowmihi baanu u dirnay macnuhu wuxuu u dhacayaa rag iyo dumarba waa loo wada diray waxaanu ku nidhi macnaha an andir dig antaa waxaa kaloo suuragala inaad ka dhigto tamastiriyada ah innaa arsalnaa nuuxa nuux baanu dirno ilaa qowmihi baanu u dirnay an andir ay bilindaari digniin baanu la dignay biindaari qowmihi qowmkii inuu u digo ayaanu la dirnay oo andirta loo dhalaaliyo master indaarkana waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru bimaa yukhaafu minhu alikhbaaru in la sheego bimaa yukhaafu minhu wax laga baqanayo in la sheego ayaa digniin la yidhahdaa de waad garanaysa min qabli an yaatiyahum intaan u iman ka hor cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun adag qaala yaa qawmi innii lakum nadiirun mubiin an icbudu llaha waataquuhu waadiicuun yakfir lakum min dunuubikum wayu'akhirkum ilaa ajalin musammaa ina ajala allaha idaa jaa'a laa yu'akharu low kuntum taclamuun qaala waxa uu yidhi wixii ilaahay yidhi buu fartoomayoo farriintii iyo digniintii buu qaaday qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi nuux yaa qawmi tolkayow tolkayow innii anigu lakum idinka ayaan idiin ahay nadiirun nadiir baan ahay mid digaya ayaan ahay ey mundirun mid digaya ayaan ahay kaa maaragtay digayo mubiinun ay cadd ahay digniintiisu ey bayinu nidaarati nidaarada iyo maxaanku dhahdaa digniintiisu ay cadd ahay yaa qowmi qowmkayow innii anigu lakum ey liajlikum idinka ayaanu ahay oo yani khabarkii lasoo qadimi lakum marka taqdiirkaas oo maaragtay la soo qadimayaa waxa weeyaan waa lilihtimaam siduu u danaynaya macnaha laga laga fahmaya innii anigu lakum idinka nadiirun ay mundirun mid digaya ayaan ahay mubiinun min baana min abaana abaanadii laasimka ahayd ay bayinu nadaarati nidaaradiisa iyo digniintiisuna ay caddahay qawmi buu yidhiyo markaa inuu qowm yahay qowmkiisii ay yihiin ayuu isku sheegay oo waxa uu idhi yaa qowmi waxa uu ugu yeedhayaa oo uu leeya yaa qowmi waxa uu ku baraarujinayaa waxa uu soo wadaa hadal muhima inay tahay haddana tolkayow buu yidhi oo waxa uu tolkay u leeyahay dee qofku tolkii wuxuu la jecel yahay khayr had iyo jeer yaa qof waliba tolkii lama jecla waxaana khayr ahayn carabtuna waxay ku maahmaahdaa alraa'idu laa yakdibu ahlahu alraa'idu sahanka ninka sahanka ahi laa yakdibu ma ma been sheego ahlow dadkiisa saaka hadduu nin sahan tago oo leehadorad xoolaha meelgeedale oo biyole oo baadle oo nabada soo eeg intuu habeen iyo laba maqnaado sahan tago isagoo go-a lulaya hadduu soo noqdo oo yidhaahdo maasha alla barwaaqan soo arkay naga kiciya markii dabadeedna reerii la raro meeshii laga kacana meel boor weyn oo haraad badan oo gaajo badan oo dulanle dulanama taqaanin oo wax reerkii u furo ku fura ka warankaas wax suuragala maaha adhigiis iyo geeliisyaa ku jira mogta dad kale waa been waa u sheegi karaa odhan karaa waxba halkaa jira guura isagoo geedaha ka eryanaya laakiinse inuu reerkiisi iyo xoolihiisiiba intuu raro meel abaara dejiyo taa ma suuragalaha qaala waxa uu kuhi yaa qowmi tolkayow innii anigu lakum idinka ayaan idiin ahay nadiiru nadiir baanay mid digaya ayaan ahay mundir ah mubiinun ay bayinu nadaarati nadaaradiisuna ay caddahay waxaan la digayaa oo macnaha idinku odhanaya antu waa tafsiiryada oo kale an icbud llaha antu waa tafsiiryada oo kale oo indaarka macnaha waxa weeyaan bimacna alqowl ah waxaan idiin sheegayaa ucbud llaha alla caabuda an icbud llaha ay ucbud llaha alla caabuda biifraadi alcibaadati cibaadada u gaar yeela oo keligii caabuda waataquuhu ka baqa waxaa ka baqdaan ilaahay ka baqa bitarki shirki shirkiga ka taga iyo walmacaasi shirkiga iyo macaasida ka fuqa oo taa ilaahay kaga baqa awaamirtana sameeye waa adiicuuni anigana i adeeca oo wax aan amra idin amrayo iga maqla waxaan idin amraya iyo waxaan idinka nahiyayo iga maqla ama waxaad odhan kartaa waxaan idinku digayaa an icbud ullaha ay bicibaadati illaah ilaahay inaad caabudaan keligii ayaan idinku digayaa waataquuhu inaad ka baqdaan wa adiicuuni anigana ay adeecdaan adigu masteriye iyo tafsiirye labadaba waa la ydhahdaa haddii aad sidaas samaysaan maxaa dhacaya yakfir waa dhaafayaa lakum idinka min dunuubikum dembiyadiinna wax ka mida ayuu alla idin dhaafayaa wayu'akhirkum waa idin dib dhigayaa ilaa ajalin muddo muddo ayuu dib idinku dhigayaa oo halaagga idinku soo dedejin maayo muddada oo musaman la magacaabay oo ilaahay agtiisa ka qoran oo ka qadaran inna ajala allaahi ajasha ilaahay wakhtiga ilaahay idaa jaa hadduu yimaado laa yuakharu dib loo dhigi maayo dib loo dhigi maayo waqtigii ilaahay wax qadaray haddii uu yimaado dib loo dhigi maayo low kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa garanayaa caaqibada arrintaa ee la aamantum waa rumayn lahaydeen low kuntum haddii aad tihiin low kuntum haddii aad tihiin taclamuuna waa wax garanayaa ajasha ilaaha iyo cadaabka ilahay inaan cid celinaynin la aamantum waa rumayn lahaydeen wuxuu ku yidhi haddaa iimaan iyo cibaado iyo tawxiid la timaadaan oo ay maqashaan yakfir lakum dunuubakum yakfir lakum wuxuu idin dhaafi min dunuubikum dunuubtiina wax ka mid a oo wuxuu idinku dhaafi dee bisababiliimaani iimaanka min oo tabciidiya abaa la keeno waxa la min dunuubikum dembiyadiinna wax ka mid ah waxaa ka mid ihiina waa wixii hore gaalnimadii hore ay ku sameeyeen hadda kadib markay islaamaan dee in loo dhaafo iyo inaan laga dhaafin toobad bay u baahan tahay taas laakiin min dunuubikum dunuubtiinnii hore waa la dhaafayaa oo mintu taasay ku dhacaysaa tabciidku qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf kuwii gaaloobay waxaad ku tidhaahdaa waa laydin dhaafayaa wixii hore ay tegey dembinimadii gaalonimada dembigaa ku samayseen wa yuakhirkum dib buu idin dhigi ilaa ajalin ajal buu idin idin dambaysiin ajasha oo musaman la magacaabay waa ajal la magacaabay waxaynu ka qaadanaynaa waxa ilaahay uu dib u dhigo oo ajal dib ugu dhigay sabab sabab darteedna dib ugu dhigay oo sabab ku xidhan sababta iyo musababka sababta iyo ta loo sabab yahayba ilaahay waa sii ogaa waana sii qora ag qof baa waxaa ilaahay cumrigiisii ugu talagalay inuu noqdo maxay lixdan sannadood waxaa kaloo ilaahay ugu talagalay haddii uu camaal khayra sameeyana sida waalidkii hadduu u samafalo ama riximkiisa xidhiidhiyo caynka caynka wax wanaagsan sameeyana toban kale in loogu daro toddobaatan toddobaatan uu ku dhinto markaa sababtiina waa qoran tahay hadduu sababtaa la imaado riximkii u xidhiidhiyana tobankii baa loogu daraya sababtaas way sii qorneed haddii kalena waa laga jarayaayo lixdankiisiibuu ku dhimanaya markaa waa maxay sababta wixii sabab ku kordhaya sababta iyo sidii qadarka duruusta qadarka aynu shalay ku maqlaynay sababta iyo cilmiga cilmi wa ilaahay waa sii ogaaday shaygaa waa sii ogaa waana sii qore kitaabada iyo sabab waxaan leeyahay kitaabada iyo cilmiguba waa horreeyeen wixii sabab ku kororsamaya ama sabab kusoo dadjismaya ilaa ajalin ajal buu maaragtay idinku dibdhigayaa muddo muddada oo musaman la magacaabo ilahay waa sii magacaabay ina ajal allaahi ajasha ilaahay idaa jaa hadduu yimaado laa yuakharu dib loo dhigi maayo waqfiga qur-aanku uu qorayo maaragtay alwaslu awlaa oo saad laam uu saarayo culamada qaar waxay leeyihiin sidaa waxaa ka fiican in waqfi taama laga dhigo oo halkaa yuakhar laa yuakhar laysku taago qur-aanka marka la akhriyayo waayo haddii laysku xidhiiyo waxaa ka dhanaysa laa yuakharu dib u dhigi maayo low kuntum taclamuuna haddii haa garanaysaan oo cilmiga iyo taakhiirka in laysku xidho hada baatil taasi sax maaha waxaa weeyaan laa yuakharu idaa jaa haddii uu yimaado ajasha ilaahay muddada ilaahay qadaray laa yuakhar dib loo dhig maayo halkaas in laysku taago marka la akhriyayo ayaa fiican low kuntum haddii aad tihiin taclamuuna garana kuwa garanayana la aamantum waa rumayn lahaydeen la aamantum waa rumayn lahaydeen fadiilatulcilmi baynu ka qaadanaynaa waayo qofka hadduu wax garanayo wax badan buu kamaydhaya ka baydhaya dabadeedna dacwadii markii uu gutay gutay nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo muddo badan waday way ku madax adeegeen dadki dabadeedna ilaahay buu tabaaraka watacaala u ashkatoonaya aakhirkii dambe markii sabirkiisii dhammaaday oo boqolaal sanoo dhex marayay qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu dacawtu waa u yeedhay qowmii tolkay baan u yeedhay oo ugu yeedhay towxiidka iyo cibaadadaada leylan habeeniyo wa nahaaran maalinba habeen iyo maalinba wati waktiyada oo dhan dacwad baan ku qaatay marna ma kala jooji qaala rabbi rabbigayow innii anigu dacawtu waan yeedhay qowmii qowmkaygii waan u baaqay oo cibaadadaada iyo tawxiidka ilaahay baan ugu baaqay leylan habeen waa daraf wa nahaaran dee habeenkii maalinta maxaa maxaa soo hadhayba waqtigii a waqtima soo hadhin kullu waxa weeyaan istabajoog baan ugu yeedh falam yazidhum uma kordhin falam yazidhum uma siyaadin ducaa'ii yeedhmadayda iyo baaqitaankaygaas uma siyaadin ilaa firaaran cararid mooyaane cararid can tawxiidi ay ka sii cararayaan tawxiidka iyo aniga bay ka sii firdhanayaan waa un sii firdhanayaan wainii anigu kulamaa mar alla mar kasta oo dacawtuhum aan u yeedho oo cibaadada iyo tawxiidka ugu yeedho litakfira sidaad ugu dhaafto lahum iyaga bisababi liimaani iimaanka lagu dhaafaya mana markay soo rumeeyaan baa loo dhaafaya dembige litakfira sidaad ugu dhaafto bisababi liimaani iimaanka sababtiisa lahum iyaga ugu dhaafto mar kastoo aan sidaa sameeyan dacwadda ugu yeedhaba jacaluu waxay yeelayaan asaabicahum farahooda faraha caaradooda ayay gelinayaan fii aadaanihim dhegahooda jacaluu asaabicahum usbuucu waa intaas afartu waa intaas oo dhan laakiin intaas oo dhan dhegta ma gashee waxaa u jeedaa anaamish oo waa inta hore intaasumaa geli karta farta ugu horeysa unmulada laakiin waxa weeyaan waa tacbiir اljuzi wairaadat اlkuli waxa le waa tacbiir alkuli wairaadat اljuz wixii la odhan jiray waa majaas mursalo cilaaqadiisu ay tahay juziya ay tahay kuliya kuliya kulligii baa la cabiray laakiin waxaa laga qaadanayaa sida ay ugu adhaa ugu xad dhaafayeen ugu xadgudbayeen oo kaanamaa farta oo dhanba waxay doonayaan dhegta inay xuluuliyaan oo waxba aanay maqal si aan hadalkaas ay aada iyo aada ugu gufeeyaan faraha dhegaha ugu gufeeyaan jacaluu waxay yeelayeen asaabicahum farahooda waaweyn bay fii aadaanihim dhagaha duleelkeeda ku xeraynayeen mar alla markaan ugu yeedho wastakshow waa duuduubayeen hiyaabahum maradoodana ay qadaw hiyaabahum calaa ru'uusin maradana madaxay ku maranayeen oo madaxana waa qarsanayeen oo dhagahay marada gelinayeen ku furaynayeen wa asaruu way daa'imeen cala alkufri gaalnimadii bay daa'imeen iyo iimaan la-aanti wastakbaruu way iskibriyeen can ilxaqi xaqii way iska kibriyeen istikbaaran iskibrin istikbarada waa istikbaarku waa mubaalaqa siinka iyo ta'da iyo hamsada waa yani mubaalaqa fastajaaba oo kale wey wastakbaruu way iskibriyeen oo aad iyo aad bay isu kibriyeen istikbaaran markaasaa masterna lagu sii adkidey oo lagu sii tawkiidiyey masterkiisi uma intaa dabadeed kalama hadhine intaa dabadeed inii anigu dacawtuhum waa u baaqay jihaaran xaalaan ahay midkii dheeraysanaya kor ugu dhawaaqaya la jahraya dacwad oo kor ugu akhriyaya uma mar kalena mar dambeetana intaa kadibna inii anigu aclantu waa u muujiyey lahum iyaga dacwadda waa u muujiyeyoo majmacooda iyo meeshaay joogaan ee isugu imanayaan baan kala hadlay waa asrartu waa u siraystay oo waa u qarqariyey lahum iyaga mid mid israaran qarqarin ama sesirays wuxuu leeyahay dacwaddii waxaan ugu sheegay jihaaran jihaaran iyo iclaan hortaba labadu waa korudhigid weeyaan aliclaan waaljihaar laakiin waxaase aljahru ashaddu iclaanan oo jahri waxaa weeye qofku intuu dhegaha ma garanaysa faraha geliyo inuu aad iyo aada u qayliyo oo aad ula hadlo iclaanka laftiisuna dee waa in meel laga sheego shir ah oo shirarkooda iyo wuxooda laga sheego marka wuxuu leeyahay meelihii ay isugu imanayeen khudbad baan kala dhex galay oo waan u sheegay dacwadda waa u mariyey koor baan ugu sheegay si si dhexdhexaad aan u sheegay isla markaana asrartu lahum mid mid baan ugu sheegay dacwo fardiya mataqaani itisaal fardi gacantaan qabsaday oo meel baan la tegayo war hebelow waryaa dantaadu waxay ku jirta diinta iyo dacwadda iyo inaad tawxiid ka qaadato macaasida ilaahay ka tagto gaalnimada ka hadho qof qof bal nebiga ilah hawsha ilaahay hayshataday marka dacwadana waa laga baahanya intaas inaad khudbadana intaad masaajidka dadka u akrido ama dacwad shaarica u akrido intaa ha ku kaabsanne qof qofna dadka u abaar dacwadda saasa khayr kugu jiraay weli waxaa laga yaabaa ka aad sida gaarka u abaartay intaad gacanta qabatay aad meel la yar tagtay ama shah u shubtay ama haddaad wax ka weyn hayso cashaba u qaaday casuntay war cashadan waxaan kuu siinaya ma taqaana waxaan kuu sheegayaa ilahan baa inagu saddexe wax dantaada ah waa maxay sidaa ayasa dacwaddii diintaad kala hadlaysa taana maxaa la hahdaa welibana qofka qariibkaa la egtaa qofkaas leedahay waa dun wanaagsan yahay oo iska dhinac socodkaa la egtaa qofkaas leedahay war ninkan waan iska akhyaar baa la egtaa waa la kala eegtaa oo qofba qofku ka wanaagsan yahay marka dacwada idinna khayr baa idinku jira isagana waa dee in ilaahay ku hanuuniyaa laga yaaba adigana ajarkaaga waa ogta marka dacwaddii saasaa loo gudanaya waxa uu yidhi wainii anigu kulamaa dacawtu mar kasta mar alla mar kasta oo aan u yeedho litakfira lahum si aad ugu dembi dhaafto bisababi iliimaan jacaluu asaabicahum faraha caaradooda ayay gelinayaan fii aadaanihim dhegahooda oo way dhegaha iga furaysanayaan wastaqshaw way isduuduubayaan hiyaabahum maradoodana way isku daboolayaan oo madaxay ku maranayaan wa asaruu way daa'imayaan waxay sii daa'imayaan cala alkufri wastakbaruu way iskibrinayaan can ilxaq istikbaaran iskibrin uma inii anigu dacawtuhum waa u yeedhay jihaaran si muuqata oo kor baan ugu dheeraystay waa u dheeraystay uma inii anigu aclantu waa u muujiyey lahum iyaga waa u muujiyey wa asrartu waa u sireeyey oo waa ku qarsaday mid mid dacwo fardiya lahum iyaga israaran qarsi wixii haddaba ku yidhi iyo sidii ugula hadlay waa tan muxuu ku yidhi muxuuse kula hadlay faqultu waxaan ku yidhi istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista oo marka hore intaa iimaanka la timaadaan ilaahay rumeeya dabeedna taa sababteedaabuu idinku dembi dhaafay istakfiruu rabbakum rabbigiin ma garanaysaa dembi dhaaf weydiista innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday oo yahay oo aanu ka suulaynin kaanadu waa masluubatu dilaalati cala zamaan waqti tusin mayso ilaahay waxa uu ahaa oo yahay oo aanu ka suulaynin afaaran mid dembi dhaaf badan inuu yahay waase ninkii dee u toobad keena oo gaalnimada iyo dembiga ka toobad keena taasi waa taasoo wuu idin dembi dhaaf markaa haddii aad sidaa samaysaanna yursil wuxuu soo dirayaa asamaaa cirka macnaha daruurta asxaab waa la odhan karaa amase cirki uu ka soo daayay cirkaba yursil isamaaa daruurta ayuu idin soo deynayaa midraaran xaal ay tahay mid di'id badan oo darar badan calaykum korkiinna ayuu kusoo ku soo dirayaa oo ay ku soo da'aysaa roob badan baa idiin da'ayo roobkuu kala qaadi waayaya yursil isamaa samada ayuu daruurta ayuu soo dirayaa midraaran xaal ay tahay midii darar badan mifcaal calaykum korkiinna midraaratan lama odhanoo mifcaal wasniga la yidhaahdo mudakarka iyo mu'anaska lama kala saaro ka rajulun micdaa oo kale micdaar oo kale waimra'atu micdaar wayumdidkum waa idin siyaadinayaa ilaahay oo waa idin kordhinayaa biamwaalin xoolo badan wa beniina iyo wiilal badan oo labada labkii dekerka unsaha waxaa la jecel yahay labka ee wiilal badan buu siinaya wayajcal lakum wuxuu kaloo idin yeelayaa ilaahay jannaatin beero beero ayuu idin yeelayaa wayajcal lakum wuxuu idin yeelayaa anhaaran webiyaal webiyaala ku waraabsataan beeraha oo marka roobka kala qaadi waayo barwaaqa iska noqoto meelwebiaa ka dilaacaya sidaasaa helaysaan buu ku yidhi wuxuu ku yidhi rabbigiin dembi dhaaf weydiista oo iimaanka sababtiisa ku dembi dhaaf weydiista marka hore iimaan la kaalaya ilaahay kii dembi dhaafa weeya yursil isamaa samada wuu soo diri daruurta ama sicirkaba midraaran xaalayta daroorta ma taqaanin daroor da duruur duruur carabigu waxa weya nuzuul daroor bay leeda halkan a halkan baa soo daroorta soo ma way soo daroortay macnaa nazalat roobkii baa ka soo da-ay weeyaan waayo daruurta lafteeda maaluma le daruurta lafteeda inay daruur dar dar dararta ma taqaanin dararta xoole way darareen dar carabigu waa carabi daraya dur wuu dararay wuu badan yahay wey waxaa daruurta lafteeda daruur daruur inay daruurtan u tahay leanna way soo degtaa roob baa ka soo da-a marka waa lafteenna af carabi baynu ku hadlaynaa marka midraar waxa weeye aada iyo aad ba u shubmi badan tahay kaiirat nuzuul wey soo degitaankeeda iyo roobkeeda ayaa iska fara badan mifcaal siiqat mubaalaqa laga cabira wayumdidkum ilaahay waa idin badinayaa biamwaalin xoola ayuu idin siyaadinayaa iyo wa baniina wiilal wayajcal lakum wuxuu idin idinka dhigayaa jannaatin buu idin yeelaya ilaahay wayajcal lakum wuxuu idin yeelayaa anhaaran webiyaal marka taas waxaynu ka qaadanayna si qur-aanka lana sheegayo qofku hadduu dembi dhaaf badan ilaahay weydiisto istikfaar la yimaado daacada ilaahay ku toosnaado in ilaahay adduunye iyo aakhiraba uu liibaan siinayo oo adduunyada laftiisa nolol wanaagsan u ku noolaanayo faqultu istakfiru rabbakum waan istakfiru rabbakum maxay ahayd yumatikum mataacan xasana ilaahay wuxuu idin nooleynaya nolol wanaagsan yursil isamaa calaykum idraara haa suuratu huudun bay ku jirtay inuu ilaahay subxaana watacaala haddii kale yashee haa yumatickum haddii aad ilaahay u toobad keentaan oo dembi dhaaf la timaadaan yumatickum mataacan xasanan si wanaagsan buu ilaahay idin nooleynaya ilaa ajashiinu ay ka imanayso wax walba way idiin siyaadayaan marka istikfaarta iyo dembi dhaafka xoog iyo quwo iyo meelo badan ayaad maaragtay nolol wanaagsan baad ku noolaanaysaa man camila man camila saalixan minkum min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minu falanuxyinahu xayaatan ayiba qofkii mu'mine camal wanaagsan sameeyey nolol wanaagsan ayaanu ku noolaynaynaa aakhirana abaal wanaagsan baa la siinaya markaa sidaa weeyaan insha allahu tacaala waxa uu yidhi maa lakum maa lakum maa maa lakum maxaa idiin sugnaaday maa ayu shayin sheegay baa lakum idiin sugnaaday idinka laa tarjuuna xaalo aydaan ka baqaynin lilaahi alle aydaan ka baqaynin waqaaran weynaan weynaanta alle iyo cadamada alle xaal aydaan ka baqaynin amase maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tarjuuna xaalo aydaan rajaynaynin lilaahi alle waqaaran weynaan u rajaynayn macnaha aydaan ilaahay weyneyneynin oo ilaahay aydaan ma garanaysaa aydaan tacdiiminayn saasuu ku wacdiyey maa lakum maxaa idiin sugnaaday oo laa tarjuuna markaa rajaaga khowf baa laga cabiraa walaa yarjuuna xisaaban xisaabna may macnaha ka baqaynin waxaana laga sida rajadeeda caadigana waa loo deynaya maa lakum waxaad leedin laa tarjuun xaala idin rajaynaynin lilaahi alle waqaaran weynaan ee cadamatan walxaal qad khalaqakum wii idin abuuray isagoo alle idin abuuray adwaaran heerar kala duwan idin soo mariyey dawran fa tawran aw tawran bacda tawrin yacni heer heer buu idin soo mariyey doorku waa doorka aynu isticmaalno waqad khalaqakum xaaluu idin abuuray adwaaran idinka hor heerar ah oo mar waxaa ahaydeen dee candhuuf yar marka hore bilowga nuطfa uma calaqa uma mudqa mukhalaqa wagayr mukhalaqa ilaa qofku dee ka dhalanayo ka weynaanayo walxaal qad khalaqakum ilahay idinsoo soo mariyey oo idin soo abuuray adwaaran alam taraaw miyaydaan ogeyn kayfa sidee buu khalaqa allahu kayfa khalaqa allahu sida alla u abuuray sabca samaawaatin samooyin toddoba ah dibaaqan oo iskor saaran oo maaragtay ra-aadaasi hadda waa cilmiya waayo samada koowaadun baynu inagu aragnaa ee samooyinka toddobaad ay kuwa kasii sarreeya ma aragno alam tarow miyaydaan ogeyn kayfa sidee buu khalaq allaahu alla u abuuray sabca samaawaatin samooyin toddoba dibaaqan oo isaba isdul saaran dabaq waa mufradkii calaa wasni jabal jamcuna waa dibaaq sida jibaal waa inaga ku soo marnay suuratu tabaarak wajacala uu ka u yeelay alqamara dayixiina wuxuu ka yeelay fiihinna dhulka iyo wixii ku sugan ayuu uga dhigay nuuran midaybsadaan wajacala waa yeelay alqamara dayaxa fiihinna dhulka iyo wixii ku sugan nuuran nuur buu uga yeelay wajacala shamsa qoraxdana waxa uu ka dhigay siraajan faynuus weyn misbaax laydh weyn oo if badan oo labada nuurka iyo siraajka qoraxda dee qoraxdaa if badan oo qoraxdaa if weyn deedna siraaj baa laga cabire dayixiina waxaa laga cabire nuur nuurka qoraxdu isagu soo cagsi ah ee isaga waa jurmi madow wajacala shamsa qoraxdiina wuxuu ka dhigay siraajan misbaaxan mudii'an faynus weyn wallaahu alle ambatakum waa idin idin abuuray oo waa idin idin idin bilaabay min alardi xagga dhulkuu idinka soo bilaabay abuurkiinnii hore nabaatan abuurid wallaahu alle ambatakum ey ansha'akum oo idinka soo ahaysiiye min alardi xagga dhulka idinka soo ahaysiiye waagi hore ciid baa ka ahateene nabaatan abuurid ayuu idinka soo ahaysiiye oo macnaha inshaagii ayaa imbaat laga dhigay oo waxay isticaaro laha ayaa ku jirta isticaarada u yaqaanin oo waa maxay bacdama uu maaragtay inshaagu uu marxalad marxalad ka dambaysa oo maraaxil soo maray oo marba si ay ahayd ayaa waxaa laga dhigaya wax soo dhashay oo kale ambata geedu markay soo dhalanayso maraaxil sooma soo maraan roobka dhulka ku daa ininta lagu aasay dabeedna muddo kadib way soo baxdaa way soo dheeraata wahaakada sidaa kana inshaagan qofka bini aadamku ay soo mareen ciidda ka soo mareenna wuxuu ahaa maraaxile mid qudha mar soo booday maahayn ama ciid inta la kuuskuusay mar qura maaragtay naftii lagu abuura markiiba booday maahayn eetiin buu ahaa laazib buu ahaa xamain masnuun buu ahaa marka salsaal buu ahaa yacni xeerar bay soo martay saasaa loo leeyahay ambatakum wallaahu ilaahay ambatakum waa idinka ahaysiiyey min alardi dhulka xaggiisa nabaatan ahaysiin uma yuciidukum waa idinku celinayaa fiiha arada dhexdeeda wuxuu idinku celinayaa wuu idinku celinayaa wayukhrijukum waa idinka soo saari doonaa ikhraajan soo saarid buu idinka soo saari doonaa waxyaabahaasuu ilaahay u qabtay tabaaraka wa tacaala bini aadamkii wallaahu ilaahay jacala wuxuu idinka yeelay lakum idinka awgiin alarda dhulkii wuxuu ka yeelay bisaadan gogol gogoshaa aynu iskaga dul soconno ee wax ka dhisanayno ee aynu maara maalinka maanta wadooyinka aynu marayna ah ee ku dul seexanayno ee ku dul soconayno wax ku beeranayno bisaadan gogol buu ilaahay idinka yeelay litaslukuu inaa martaan minhaa dhulka xaggeeda subulan wadooyin inaa martaan wadooyinkaasoo fijaajan waasica wadooyin balballaaranoo waasica oo aan soo oodan lahayn ayaa maraysaan ayib wallaahu ilaahay jacala lakum larda dhulka wuxuu idinka dhigay bisaadan gogol litaslukuu inaa martaan minhaa dhulka xaggeeda subulan wadooyin fijaajan oo waasica taasuu ku wacdi markii dambe rabbi haddana ka ashkatoonayaado u habaarna marka dambe u raacinaya qaala nuuxu nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innahum iyagii nimankan gaaladaahe casownii waa ay caasiyeen oo way diideen watabacuu waxay raaceen man qolo ayay raaceen lam yazidhu aanu u kordhinaynin maaluhu xoolihiisa wa waladuhu caruurtiisu ilaa khasaaran khasaaro mooyaane wax kale aanu u kordhinayn waa nimanka madaxdaa ee tujaartiiiyo madaxdii baa u heshiisay oo yidhi kan aayarma weligii wuu qaylin jiray waa madaxdoone ha u jawaabina hala hadlina watabacuu waxay raaceen dadkii man qolo ayay raaceen lam yazidhu aanay u kordhin maaluhu xoolihiisii iyo waladuu carruurtiisii ilaa khasaaran khasaare mooye wa makaruu way dhagreen madaxdii ru'asadii dhagar bay ii sameeyeen makran dhagiritaan makrigaasoo ku baaran aad iyo aad u weyn oo waxaa jira kabiir iyo kubaar iyo kubbaar kabiir waa weyn yahay kubaar baa ka sii weyn bitakfiifi albaa kubbaarna waa ka ugu sii weyn wa makaruu way xadhig maleegeen way shirqooleen way idhagreen makran dhagar kubbaaran oo aad iyo aad u weyn oo qaalo waxay dadkii ku idhaahdeen oo ku duufsadeen waxbay dadka u sheegayaan la haraacinoo qodhan maayaane laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyadiina ha ka teginina ilaahyadan asnaamtana caabudaan haka teginina markaasay qaarna ka magacaabeen walaa tadarunna haka tegina oo haka tegina oo haka tegina waddan sanamkan halkan yaallo wadi layaa somaydan arag markaas intaasoo karaamu buu leeyahy haka tegina walaa suwaacan suwaacna haka teginina walaa yaquusa yaquusna haka teginina wa yacuuqa yacuuq haka teginina wa nasran nasri haka teginina shan shantaas sanam bay magacaabeen kolka sida oo saxiixulbukhaari ku soo aroortay shantan waxay ahaayeen shan taallo oo loo dhisay shan culimo ahoo dad wanwanaagsan oo cibaado badnaa marka dadka cibaadada badani markii hore ayay dadka wacdiyi jireen oo khayr badan bay lahaayeen oo dadka ay hanuunin jireen dabadeedna markii ay dhinteen ayaa shayddaan baa u waxyoodoo yidhi sawiro oo ha lagu xusuustee ma garanaysaa dadkii wanwanaagsanaa ee saalixiintahay naga dhimatay iyagoo kale aynaan haysan culimadii khayrka qabtay ee alla barakeeyey wanaagsanaa ay naga dhimatay iyagoo cid inoo soo bedeshana aana jirin aan xasuusanno markaynu xasuusannona aan khayrka ku oradno khayrka ku xasuusanno ee inoo sawira waayahay sheekh waliba halkuu fadhiisan jiray ee ku cibaadaysan jira waxaa la soo dhigay timthaal timtaal ma taqaan taallo weyno sawirkii de sawirkii weynaayo lasoo sawiray baa meesha lasoo qotamiyey waa sheekh hebel dabeedna dadkana waa yaqaanina ma caabudaane waxay dhahdaan war waa kaa sheekh cibaadada inu inu inu inu inu ma garanaysaa aan dadaallo unbay isku odhan jireen lama caabudin kuwaas kuwii dambena lama caabudin markii dambe cilmigii la ilaawey ee dadkii waxaan yaqaanina ayba dhinteen ayaa la yidhi aabbayaasheen sanamyadan waa caabudi jireen sanamyada halkan yaalla wedi iyo suwaac iyo yaquu yacuuq iyo yaquus nasr waxbay ku sheeg sheegaanoo midba kaa ka mid kaa inaga de waa magacyadoodiiun dabadeedna sidaasaa lagu caabuday shirkiga sababtiisu markaa taswiirtaasay ahayd markaa taswiirtan shareecadu inoo diidaye yidhi waa dadka dadka ugu dulmiga badan waa kuway alla dhibaya ee dulmiga badan leh kuwa wax sawiraa aafadeeda iyo dhibaatadeeda waxaa ka mid a oo ugu daran dadka ay shirki u horseedeen haddaad aragto wax weyn oo halkanoo marba la ixtiraamayo marba la dhundhunkanayo dee markii dambe waa la caabudaya midbaa wuxuu yihi waxaan u soo galay sheekh uu miduu sheekhiisi ka dhiganayo oo kuwan ismaaciilyada he shayaadiinta wey miduu sheekhi ka dhiganayo intuu sawiray sabri weyn u sameeyey oo fraym weynna ku xidhay oo cimaamadu duub weyn duub weyn buu leeyahay duub weynna u maran yahay oo il waliba intaa la eg tahay ayuu halkaa dhigtay markaasaan ku idhi saan soo galay so waa sheekhiisii u weyneeye ixtiraamayey saan waryaa kanima heesaaba baan ku idhi gla soo aagi waa ilaahay baad leedahay ma ilaahay baad leedahay waaan keena maheesaaba waaba ilaahay buui waxaa laga yaabaa inaan markii hore aanu ilaah u qabine dee islaa sheeka ayo weyneynysid oo ixtiraamaysid weyaanoo meesha dhintada kugu yaalle laakiin dee markuu yidhi kaga sheegay heesaa ayuu ugu jawaabay war waa ilaahay ma ilaahay baad leedahay waa heesa anigiibu dabeedna dagaal igla hor yimi dii la soo baxay marka waxa weyaan waxaan la weyneynaya haddii la sawiro halkaa la dhigo dabeedna la sheekhi hebel ee karaamada canka canka marka dambe waa la caabudaya taswiirta dhibaatadoo kale ay leedahay waxa weeyaan waxan qaqaawan iyo qurunkan iyo balaayadan iyo dhan waxaasoo dhanba fitno oo dhanba taswiir bay dabad joogtaa waxaa dadkii fidneeyey ee caruurtii ku ciyaaray ee dumarkii ku ciyaaray waa maxay waa sawirka guriga dhex yaalla mise kaasi sawir maaha tan t v-ga la yahdo sooma adrag muxuu soo daynayaa qofkaan ilaahay ka baqayn wax kasta u daawanaya dabadeedna qofkii markuu bahalkeedii arko oo halkaa ku sawiran suu yeelaya waa dee waa dhibaato socota marka waa maxay waa aafada uu leeyahay qofkii ilaahay ka baqaya iyo yowm alaakhir waa inaanu bahalkaa guriga dhigan khabiidka ah t v la laska sharcaysa dadku qof kastaaba iminka wuxuu moodayaabaa inay xalaal daba jaran tahay oo miyaanad t v-ga daawan miyaanad t v-ga eegin arorad mela ku eegtae maxaan ka eegaa waa qurni qashaabiirin marka waxa weeyaan kaas iyo magaranaysaa t v taswiirta ayaa dhibaato badan bay leedahay markaa way sawireen sidaas nebigu markaas taswiirta uga deeriyey waxa arameeyena sababahaasay culimmadu ku sheegaan ay leeyihiin sanab baa magaranaysaa dee laga dhigay dadkii wanaagsanaa markaasaa shaydaanka dadka usoo dh asnaamtan laftooda markii dambe carab meelay uga timiba carab bay markaa timi sida ibnu cabaas sheegaya oo wadda qolaa yeelatay reer hudeyl baa yeeshay ximyar baa mid qola yeelatay asnaamtan oo dhan qabaa'ilkii carbeed baa mid mid u kala qaatayoo qabiil walba magacyadan asnaam la mida bay lahaayeen sidaas ayuu marka insha allah waxaad moodaa intaa ayrinaynan ka gaadhayna waqtigiina u dhacay sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam